إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka subaxnimo ee warbaahinta alfurqaan howlgallo ay fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay ka dhacay gobollada banaadir baay iyo shabeellaha hoose hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dhiirageliyey dagaalka ay muslimiinta reer falastiin kula jiraan yahuudda mid ka mida culimmada soomaaliyeed ayaa bulshada ugu baaqay inay isgarab istaagaan muslimiinta falastiin ciisad colaadeed oo aana qabiil salka ku haysa ayaa ka taagan degmada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe dowladda federaalka ayaa war ka soo saartay sawir hadalheyn badan dhaliyey oo xasan sheekh looga qaaday gudaha dalka eritariya kaas oo muujinaya inuu xanuunsanayo kuna jiro duruuf aad u adag aqoon-yahan soomaaliyeed ayaa isdul taagay taageero ay hoggaanka admis u muujiyeen yahuudda kuwaasoo reer galbeedka ka dalbaday in xasan sheekh loo taageero sida yahuudda xukun xad ah ayaa ka dhacay fagaaro ku yaala degmada tiyeglow ee wilaayada islaamiga ah bakool isticmaalka maandooriyaha ayaa ku soo badanaya dhulka soomaali galbeed ee ay kenya haysato hoggaamiyaha maamula baxay qaatumo ayaa la sheegayaa inuu dhabarjibin siyaasadeed ku sameeyey hoggaanka puntland xildhibaan ka tirsan maamulka somalilan ayaa cambaareeyey xaraash uu muuse biixi ku sameeyey dhul dan guud ah kaas oo laga eriyey dad shacab ah u diyaargarooba warkaas oo dhammaystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
waa maalinimo khamiis ah toddoba-iyo labaatanka bisha rabiicul awal sannadda kun afar boqol afartan iyo shanta hijriga waafaqsan ah laba-iyo tobanka bisha tobanaad sannadda labada kun iyo saddex iyo labaatanka ee miilaadiga kusoo dhowaada ah warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay howlgallo qorshaysan ka fuliyey gobollada banaadir baay iyo shabeellaha hoose haddaan ku holmarno muqdisho qarax xooggan ayaa xalay lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda oo ku socdaalayay xaafadda suuqyaraha degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho qaraxaas ayaa waxaa ku dhaawacmay laba askari oo ka tirsan ciidanka dhanka baay ciidamada mujaahidiinta xalay waxa ay dagaal ku qaadeen xero ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada diinsoor lama helin faahfaahin ku aadan khasaaraha dagaalka sidoo kale xalay waxaa la weeraray ciidamo ka tirsan shisheeyaha afrikaanta kuwaas oo saldhig ku leh degmada janaale ee shabeellaha hoose ciidamo kale oo ka tirsan xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa xalay dagaal culus ku qaaday xere ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin deegaanka buurcolow ee hoostaga degmada baraawe nama soo gaarin wax faahfaahin ah oo ku saabsan howlgalladii ugu dambeeyey ee xalay ka dhacay gobolka shabeellaha hoose hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dhiirigeliyey dagaalka ay muslimiinta reer falastiin kula jiraan yahuudda bayaan ay soo saartay xarakatu shabaabulmujaahidiin waxaa noo faahfaahinaya waryaheena maxamed cali mu'asasada warbaahineed ee alkataib ayaa baahisay bayaan ka soo baxay hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasoo ciwaan looga dhigay hambalyada iyo bogaadinta qaswada barakaysan ee duufaanta al aqsa oo markii ugu horreysay mujaahidiinta bariga afrika ay kaga hadleen howlgalka ka socda dhulka la heysta ee filistiin horudhaca bayaanka waxaa lagu yidhi waxaa mahad iska leh allah casa wajalla oo kitaabkiisa ku yidhi واذ تاذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب ان ربك لسريع العقاب وانه لغفور رحيم
naxariis iyo nabadgelyana nebi maxamed korkiisa ha ahaato kaasoo yidhi waxaan jeclaystay in allah dartii la ii dilo kadibna la isoo nooleeyo kadibna la i dila kadibna la i soo nooleeya kadibna la i dilo intaasi kadib waxaa ina soo gaaray wacdaraha howlgalka duufaanta al aqsa oo ay la socdaan takbiirta tahniyadda iyo hambaliyada noomana cuntanta mowqifkan guusha weyn la gaaray yahuuddana uu allaah u carooday murugada iyo dulligana u kulantay yahuudda iyo walaalahooda saliibiyiinta inaan dib uga dhacnay inaan walaalaheenna muslimiinta filistiin u hambaliyeyno uguna tahniyadayna qaswadan bishaarada xambaarsan oo aan salaan u dirno dhammaan geesiyaasha ahliyeeyada iyo muraabidiinta ribaadka kaga jira dhulka barakaysan dhammaantood waxaan leenahay alla kheyr ha idinkaga abaalmariyo ummadda islaamka hana idinkaga mahadnaqo jihaadka iyo howsha wanaagsan ee aad qabateen waxaad shaafiseen quluubta muslimiinta muslimiinta meel weliba oo ay joogaanna waxa ay ku farxeen inaad gacanta la gaarteen oo aad ka qisaasteen sahaayanada mujrimiinta ah islamarkaana dhadhansiiseen cadaab xanuun badan maadaama gacmahooda qurunka ah ay sanado badan ku geysteen xadgudubyo iyo colaad ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab bayaanka oo sii socda waxaa lagu yidhi inagoo daawanayna falcelinada caalamiga ah ee qaswada duufaanta al aqsa waxaan aragnaa sida ay saliibiyiinta maraykanka yurub iyo dhul kasta oo uu saliibku ka taagan yahay asnaamtana lagu caabuda isugu raaceen taageerada yahuudda xadgudubka badan iyo in faldembiyeed laga dhigay qaswada halyeynimada leh ee sharafta badan argagixiso iyo xagjirnimona lagu shaabadeeyo waana dhaqan ay had iyo goor leeyihiin in iska dhicinta cadowga horarka ah ay ku tilmaamaan argagixisanimo jihaad kasta iyo iska caabin weliba oo lala galo gumaystayaashana xagdirnimo ay ku sheegaan mowqifkan ay isku raaceen xukuumadaha iyo dowladaha gaalada ah ee ah in la taageero yahuudda ayaa caddeen muuqata u ah in kufriga uu yahay hal diin murugadooduna ay farxaddeenna tahay farxaddeenana ay murugadooda tahay reer galbeedka gaalada ah iyo rabiibadooda loogu yeero israa'iil marnaba ma filaynin inay la kulmi doonaan darbadan gilgishay kayaankooda dhiciska ah ee ay ka dhiseen dhulka muslimka ee filistiin muddo hadda laga joogo toddobaatan iyo shan sano islamarkaana ay ku garab taagnaayeen kolonyo taageero xiriir ah iyo tanan maalgelin aan xadidnayn ugu dambeenna camaliyada duufaanta al aqsa ayaa fadeexaysay bannaankana soo dhigtay dacfiga iyo taagdarrida kayaankan waxaana ku dhaboobay hadalka allah ee ah مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون
bayaanka ka soo baxay hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab laguna hambaliyeeyey howlgalka weli socda ee duufaanta al aqsa waxaa sidoo kale lagu yidhi kayaanka suhyuuniga ee qurunka iyo gumaysiga ah islamarkaana ku hoos jira ilaalada nidaamka dowliga ee kaafirka ah waxa uu kibir iyo isqaadqaad ka waday dhulka muslimka ee filistiin isagoo cadaab daran dhadhansiiyey dadka halkaasi ku nool beesha caalamka ayaana si xishood la-aan ah ugu sacabatumaysa oo difaacaysa islamarkaana siinaysa salaaxiyaad iyo waxa loogu yeero sharciyad dowli ah waxaana barbar socda boob dhammaystiran oo lagu hayo xuquuqda shacabka muslimiinta ee filistiin isagoo la addoonsanayo oo la dulminayo la boobayo dhulkiisa lana qalloocinayo taariikhdiisa lana tirtirayo jiritaankiisa inkastoo taageeradaasi ay tahay mid ballaaran oo weyn haddana maanta waxba uma tarin yahuudda wacdaraha ay dhigeen wiilasha dulmidiidayaasha ee reer filistiin ayaana fadeexeeyey dacfiga yahuudda waxa aynana xusuusiyeen hadalka allah casa wajalla قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين
iyadoo la tilmaamaya ahmiyadda howlgalka duufaanta al aqsa iyo halka ay ka taagan yihiin muslimiinta waxaa lagu yidhi bayaanka kasoo baxay hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaalkan lagula jira yahuudda mujrimiinta ah ma ahan dagaal ay ku jiraan oo keliya kooxaha islaamiyiinta ee filistiin balse waa dagaal ay ku jirto guud ahaan ummadda muslimka ah muslimiintana waxaa la gudboon in wax weliba ay awoodaan ay ku taageeraan mujaahidiinta dagaalka kula jirta yahuudda iyo xulafadeeda gaalada iyo munaafiqiinta awoodda ay ummadani leedahay waxa ay ku xiran tahay awoodda ay leeyihiin huquurta jihaadka sharafkeedana waxa uu ku jiraa taageerada ay siinayso howlgallada jihaadiga ah ee ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah iyo gumaystayaasha ayaa lagu yidhi bayaanka ummadeenna muslimka ahay ku taageer mujaahidiinta hanti iyo rag oo ku baxnaani ducada ha ka gaabinina inaad taageertaan muslimiinta filistiin shaam iyo meel weliba oo ay gacantiina gaarto si ay ummadeenna uga baxdo gumaystayaasha xadgudubka badan oo ay uga xorowdo haymanada reer galbeedka kaafirka ah oo ay u yeelato hoggaan ka dhimbil qaata nuurka shareecada allaah iyadoo aanay jirin cabsi laga qabo dullinimo shirqool iyo duulaan intaba ayaa lasii raaciyey bayaanka kasoo baxay hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab inkastoo walaalihiina mujaahidiinta bariga afrika ay hambalyeynayaan malaaxintan waaweyn ee ka socda filistiinta dhaawacan haddana waxaan idiin caddaynaynaa inaan idinkaga dibdhici lahayn goobaha nafurka ee aad taagan tihiin haddii aan heli lahayn waddo aan idiin soo marnana idinkama soo habsaami lahayn laakiin waxaad ka jihaadaysiin falastiin annaguna waxaan ka jihaadaynaa dhulka bariga afrika indhahana waxaan ku haynaa baytulmaqdes quluubteennana idinka ayay idinla jirtaa cadowgiinna iyo cadowgeenna waa hal mid waxa ay isugu habarwacdeen ummadda muslimka ah waxa ayna iskula dardaarmeen inay ku xadgudbaan shucuubta muslimka ee ku nool bari galbeed koonfur iyo waqooyi annaguna waxaan ku jirnaa jihaad iyo inaan gaalada iska dhicinno allah idankiina ballanteennu waa barxadda al aqsa annagoo takbiirsanayna oo towxiidka ku dhawaaqayna ayaa lagu yidhi bayaanka kasoo baxay hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab loogana hadlay qaswada barakaysan ee duufaanta al aqsa ee ka socota dhulka la heysta ee filistiin gabagabadii waxaan xusuusinaynaa muslimiinta in waddada cisiga iyo sharafteeda adduun iyo aakhiraba ay ku jirto jihaadka waddada allaah diyaargarowga iyo in cadowgooda la dagaalamaan lagana xoroobo wahniga mas-uuliyadda nasaaranna u qaadna ka ummad muslim ahaan oo diidan dullinimada gumaysiga iyo in la haysto allow noogu ilqabooji inay dib u soo kacdo ummadda islaamka oo dib looga taago dhulka sharcigaaga isbahaysiga gaalada iyo murtadiintana la jebiyo walaalaheenna muslimiinta ee ku nool falastiinna waxaan xusuusinaynaa in gobonnimo weliba iyo xorriyad kasta ay leedahay wax loo huro waxa idinku soo gaaraya diintiinna xorriyaddiinna iyo madax bannaanidiinana alle ma dayici doono waa haddii la idinka helo ikhlaas iyo ixtisaab ee alle kaashada oo sabra guusha waxaa naga xigtay inaan saacad sabarno allaha ka aqbala shuhadadiina hana caafiyo dhaawacyadiina oo ha idinku ilhaamiyo sabar iyo waxa aad ku ilowdaan musiibada hana idinku taageero ciidan ka yimaada xagga samada ogaadana inaad ku jirtaan difaaca koowaad ee laga ilaalinayo baytulmaqdes annagu waxaan ka dagaalamaynaa soomaaliya indhahana waxaan ku haynaa baytulmaqdes allah waxa uu yidhi ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداءً والله لا يحب الظالمين
muslimiinta filistiin ayaa tan iyo maalintii sabtida waxa ay dhulka ay yuhuuddu haysato ee dhaca xeyndaabka khaza ay ka wadaan howlgallo waaweyn oo lagu gumaadayo yuhuudda xaaqidiinta ah ee toddobaatankii sane ee lasoo dhaafay halkaasi ka waday gumaadka kufsiga iyo qabqabashada iyo ku-xadgudubka dadka muslimiinta ah waxaana camaliyada duufaanta al aqsa ay noqotay mid dib u soo celisay rajadii ummadda ay ka qabtay in mar un baytulmaqdes iyo masjidka barakaysan ee al aqsa uu kusoo noqdo gacanta muslimiinta
waad mahadsantahay maxamed mid ka mid a culimmada soomaaliyeed ayaa bulshada ugu baaqay inay isgarab taagaan muslimiinta reer falastiin oo dagaal adag kula jira yahuudda muxsin xasan ayaa warbixinta warkaa noo soo jeedinay sheekh maxamed kaariye oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed ee gobollada waqooyi ayaa ka hadlay gumaysiga iyo dulmiga yahuudda isagoo caddeeyey in muslimiinta falastiin yihiin dad xaq udirir ah sheekha ayaa bogaadiyey howlgalka ka dhanka ah yahuudda ee la iskaga dulqaadaya gumaysigooda iyo saraayal qudus dadaalka ay sameeyeen waxa weeyaan waa dadaal aanay samayn dowladaha islaamka sheegta ee ku hareeraysan filistiin iyo almasjid alaqsa ciidamada fulida ah ee dowladaha ku hareeraysan filistiin maxay u qabteen filistiin maxay u qadimeen masjid alaqsa daraad baa wax iyo shalay mid ahayd waan akhriyay in dowladda masaaridu ay ugu tala gashay shan boqol oo milyan sidii dibdhis loogu samayn lahaa in burburka ay yahuudda u geysatay qasda u geystay yaa subxaan allah yaa subxaan allah ma waxaad leedahay yahuuday burburi falastiinadana annagaa hadhow sasabi doonnaa oo dib u dhisi doonna daaraha haddana burburi oo annagaa dhisi doonnaa sheekhu wuxuu xusay in yahuudda iyo reer galbeedka walaalo ku yihiin boobka dhulka barakaysan ee qudus isagoo soo qaatay tusaalooyin taariikheed sheegashada ay nimanka nasaaradu ay sheeganayaan arladaasi waa arrinfoo weeyaan waa kuwii ku soo duulay tusaale ahaan janaraarkii ingiriiska ahaa markuu qabsaday magaalada alquds intuu jabal zaytuun uu fuulo fariskiisii uu ka degay ayaa waxa uu yidhi al- waa janaral alambi baan u jeedaa ayaa wuxuu yidhi al'aana intahat alxuruub asaliibiya waa markay quds mar labaad qabsadeen 1917kii janaraalkii ciidanka faransiiska hogaaminaya guuro isla markuu dimishq galay qabrigii salaaxadiin ayuubi ayuu tegey intuu haraatiyey qabrigii salaaxadiin raxmatullaahi calayhi ayuu isna wuxuu yidhi salaaxadiino waa naga soo noqonnay marka nimankaasi cadowgii ee garab taagan yahuuddu waxa weeyaan waa nimanka reer galbeedka isagoo sii hadlaya ayaa waxa uu sheegay inaysan jirin maanta wax ka muhiimsan in dhulalka muslimiinta laga xoreeyo shisheeyaha in arlada muslimiinta oo gaalada laga difaacaya cadowga qabsaday uu yahay fard iyo waajib uu yahay sheekhulislaam ibnu taymiya raximah allahu tacaala ayaa waxa uu leeyahay waalcaduw asaa'il alladii yufsidu addiina waaddunya laa shaya awjaba bacda aliimaani min dafcihi iimaanka kadib wax ka waajibsani ma jiro in arlada muslimiinta laga difaaco cadowga ku soo duulay in laga difaaco waxa weeyaan wax kaloo ka waajibsani ma jiro ayuu sheekh islaam ibnu taymiya leeyahay raxma- raxmatullaahi calayh sheekh kaariye ayaa xilligan muujiyey ifafaallo wanaagsan oo ah in la soo gaaray xilligii ay dadka muslimiinta ah kici lahaayeen xilligan iyo wuxuu ishaleeshiiyey wakhtigii uu hana qaaday halgankii uu salaaxuddiin al ayuubi kal hore ku xoreeyey qudus waxaan akhriyey xarakadii jihaadigeeda salaaxadiin uu hogaaminayay macrakatu xitiin ka hor intii aanay muslimiintu baytulmaqdis aanay gelin in wacyiga jihaadiga ee muslimiintu uu cirka isku shareeray ilaa la yidhi suuratu tawba iyo suuratu anfaal ayaa manaaradaha masaajidada laga akhriyi jiray macnaheedu waa maxay waxa koray oo kacay jiil jihaadiya oo heegan u ahaa inay nafahooga iyo arwaaxdooda ay u huraan sidii baytulmaqdis loo xorayn lahaa allahu akbar allahu akbar allahu akbar annasru lislaam والهزيمة للأعداء اللهم حرر البيت الأقصى اللهم حرر البيت الأقصى culimada soomaaliyeed oo aad uga hadli jirtay qadiyadda falastiin ayaanan iminka sidii hore uga hadlayn marka laga reebo in kooban oo horay loogu yaqaanay wanaagga waxaana ay wadaaddo badan u muuqdaan kuwa ku fakar noqday dowladda federaalka oo iyadu qabta inaan lala safan muslimiinta falastiin
markana shabeellaha dhexe xiisad colaadeed oo aana qabiil salka ku haysa ayaa ka taagan degmada cadan leh ee gobolka shabeellaha dhexe waryaheena cabdiraxmaan badar kedsareh ayaa warkan inoo faahfaahinaya wararka ka imaanaya degmada cadalle gaar ahaan deegaanka labagaras ayaa ku waramaya in halkaasi ay ka taagan tahay xiisad colaadeed oo u dhexayso laba beelood oo halkaasi wada dega xiisadan ayaa timid ka gadaal markii dhowaan deegaankaasi dil loogu geystay saddex nin oo ganacsato ahaa islamarkaana qaraabo dhow ahaa sida ay wararku tilmaamayaan deegaankan ayaa laga dareemayaa xaalad kacsanaan ah taas oo sababi karta dagaal ka dhex qarxa labada beelood ay shiqaaqad u dhexayso mid ka mid ah hele saddexda ruux ee la dilay laguna magacaabo biyow ayaa warbaahinta ugu waramay xiisada ka taagan deegaanka wuxuuna sheegay in ilaahi hadda aysan socon wax waanwaan ah oo loogu hortegayo in dagaal uu halkaasi ka qarxo meesha ma indha qurxana dagaal ay kusii leedahay dawladda hirshabeellana ma arkin odayaalka dhaqankana ma arkin waxaanuna waa soo naqnaqdeen alaabo toban iyo toddoba sano socda oo mar walbaba kacayay waa og tahay waxa ka dhici waayo oo sida cid walba oo saaran inay geli waayaan dagaalku waa afwad saaranaya waa xunta waaga colaada ka taga naba lagu sheegi marka dad oo macnaha safar ahaa la dilay waagana odayaalka dhaqanka ee dawladda wax ka yimid oo xal oo nabadeeda ma jiraan deegaanada ay ciidamada dowladda federaalka ka joogaan shabeellada dhexe ayaa waxaa aada ugu soo badanaya dilalka aanooyinka la xidhiidha iyo dagaalada qabaa'ilka waxaana la isweydiin karaa haddii dowladda federaalka ay waddanka oo dhan qabsan lahayd sida uu xaalku ahaan lahaa
dowladda federaalka ayaa war ka soo saartay sawir hadal hayn badan dhaliyey oo xasan sheekh looga soo qaaday gudaha dalka eritereya kaas oo muujinaya in uu xanuunsanayo kuna jiro duruuf aad u adag sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo waryaheena cabdifitaax faarax deeriye tan iyo markii uu madaxweynaha dowladda federaalka gaaray dalka eritereya waxaa aada loo hadalhayay sawir looga soo qaaday waddankaas kaasoo laga dheehanayo inay la soo deristay duruuf adag xasan oo markii hore sawirada ay ka qaadaan warbaahintiisa la marsiin jiray filter ayaa waxaa sawir toosa ka soo qaaday warbaahinta waddanka eritereya waxaana ay dadka la yaabeen sida uu xasan isku bedelay muddada lixdanka cisho ahayd ee uu joogay magaalada dhuusamareeb marka la isbarbar dhigo sawirada xasan sheeg ka hor inta uusan aadin dhuusamareeb iyo marka uu kasoo guuray waxaa u dhexeeya farqi weyn waxaa ku baxay tinta shaarbaha ayaa aada ugu weynaaday wejigiisana miin badan ayaa soo kortay dadka faalada ka dhiibtay ayaa siyaabo kala duwan u falanqeeyay sawirka qaar waxay u sababeeyeen dhafarka iyo guuldarooyinka uu xasan kala kulmay dagaalada kuwo kalena waxay u sababeeyeen jahwareerka uu dagaalka kala kulmayo sidoo kale waxay siyaasiyiinta qaar sawirka madaxweynaha dowladda federaalka ku tilmaameen mid ka markhaati kacaya inay cuqubo ku dhacday halka kuwo kalena ay leeyihiin waxaa odayga ka muuqda waa jiliin uu saaxiibayaashiisa ku doonaya inuu ku beerlaxowsado hase ahaatee markii ay hadalhayntu badatay waxay madaxtooyada muqdisho soo saartay weer ay arrintan uga hadlayso kaasoo lagu sheegay in sawirka duruufta ka muuqata ee xasan uu muujinayo dadaal iyo mas-uuliyad waxaana warkan lagu qiray inuu maray xaalado dhafar iyo murugo ah xasan sheekh muddadii uu joogay dhuusamareeb wuxuu maray saddex baaritaan oo dhanka caafimaadkiisa ah kuwaasoo mid ka mid a uu ku maray dalka jabuuti oo uu kula soo kulmay dhakhtar faransiis ah aqoon-yahan soomaaliyeed ayaa isdul taagay taageero ay hoggaanka admis u muujiyeen yuhuudda kuwaasoo reer galbeedka ka dalbaday in xasan sheekh loo taageero sida yuhuudda cabdisamed cabdulaahi ayaa faahfaahinta warkan noo sii ambaqadaya aqoon-yahan maxamuud ugaas oo isdultaag ku sameeyey go-aan shalay ka soo baxay waxaa loogu yeero artemis oo ah ciidamada shisheeye dalka soomaaliya kusoo duulay go-aankaasi oo ahaa inay garab buuxda u yihiin yahuudda falastiin qabsanaysaa maxamuud ugaas mar uu ka hadlayay arrinta ahayna artemis dalbadeen in sida yahuudda oo kale dowladda federaalka u taageeraan maraykanka iyo reer galbeedka ayaa wuxuu u sababeeyey in dowladda federaalka tahay koox la doonayay in loo adeegsado in soomaaliya lagu qabsado kadibna nasaarada itoobiya soomaaliya la wareegaan sida yahuudda falastiin u qabsatay oo kale waa dagaal taageerada uu ka geysanayo tababarka uu ka bixinayo dhaqaalaha uu ku bixinayo yacni saanada militari uu sida joogtada u keenayo ciidamada afrikaanka ah ee uu kusoo daabulayo wadankan muddadaas ee uu mushaarkooda bixinayo tababarkooda bixinayo oo maxaanku yidhahda awaamiirtooda uu bixinayo waa dagaal yoolkiisu yahay nasaarada xabashida iyo nasaarada kale ee mandiqadan dariska kula ah soomaalida in guud ahaan dhulkan soomaalida maxaanku yidhahda loogu gacangeliyo oo ee lagu wareejiyo waxaa marka qasaba cid kasta oo arrintaas iyo fikirkaas iyo yoolkaas ka soo horjeeda inay manduumadaas iyo ciidamadaas iyo cidda dagaalkaas wada ay iska hor imaanayaan cidda maanta ay ishortaagan yihiin sidaa darteed ay ku tahay xarakatu shabaabulmujaahidiin oo ay xarakadu u tahay cidda rabitaankaas nasaarada iyo gaalada dariska nala ah iyo maraykan iyo xulafadiisa maxaanku yidhahdaa kasoo horjeeda sidaa darteed xarakatu shabaab iyo dagaalka ay ku jirtaa waa dagaal boqolkiiba boqol u dhigma oo ay isleeyihiin oo ay isku mid ay yihiin dagaalka ay ku jirto muqaawamada laga xusi karo kataayabul qasaam iyo maxaanku yidhahdaa mujtamaca reer falastiin guud ahaantiiba ay ku jiraan waa laba dagaalo oo isdifaaca dhulkii muslimiinta lagu difaacayo waa laba dagaalo oo isdifaaca cirdigii muslimiinta iyo khayraadkoodii iyo maxaanku idhaahdaa dadnimadoodii iyo xataa naftoodii lagu badbaadinayo oo lagu difaacayo shalay ayaa war ka soo baxay waxa loogu yeero artemis islamarkaana horey loo oran jiray amisom oo ah ciidamada shisheeye ee soomaaliya duulaanka kusoo qaaday ayaa waxay ku sheegeen in ay ku garab taagan yihiin yahuudda qabsatay dhulka muslimiinta ah ee falastiin sidaa awgeedana atamis warka ka soo baxay waxay ku dhaliileen maraykanka iyo reer galbeedka iyagoona u sheegay in laga doonayay in taageero la mida midda yuhuudda maraykanka reer galbeedka siiyeen in ay siiyaan dowladda federaalka
sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheenaa zakariya cumar xukun xad ah ayaa ka dhacay fagaaro ku yaala degmada tieglow ee wilaayada bakool xukunkan xatooyada ah ayaa waxa uu ka dhacay fagaaro ku yaala magaalada tiyoglow ee wilaayada islaamiga ah ee bakool waxaana soo xaadiray fagaaraha uu ka dhacayay xukunkan qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan degmada tiyoglow mid ka mid ah garsoorayaasha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana fagaaraha ka akhriyay xukunka eedeysanahan intaas kadib maxkamadda markii ay dhegaysatay dacwadii iyo jawaabtii ahayd qiraal una bandhigday sharciga islaamka waxay soo saartay xukunkan kow falkan inuu yahay fal tuugnimo labo in laga qaado hantada ku dhiman oo ah malyan laba boqol toban iyo siddeed saddex in laga gooyo gacanta midig maadaama uu oofsaday shuruuddii sariqida sidoo kale qaadiga oo sii hadlayay ayaa waxa uu tilmaamay maraajicda lala tigsaday xukunka eedeysanahan falka xatooyada ah ku dhacay xukunkan wuxuu ku sugnaaday qiraal almaraajic qowluhu tacaalaa fii suurati almaa'ida aayadda soddon iyo siddeedaad wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahumaa jazaa'an bimaa kasabaa nakaalan min allah wallaahu casiizun xakiim waqowluhu sala allahu calayhi wasalam laa tuqdacu yaddu saariq ilaa fii rubci diinaarin fasaacid rawaahu muslim haddana xukunkii alla tawfiidina wajazaakum allahu khayran wabilaahi towfiiq xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo halgan kula jirta shisheeyaha kala duwan ee duulaanka ku soo qaaday diinta dalka iyo dadka soomaaliyeed ayaa dhanka kale waxaa deegaanada ay maamusho laga fuliyaa xukunada waafaqsan shareecada islaamka kuwaas oo ay ku badbaadeen maqaasida ay shareecadu ilaalisay
isticmaalka maandooriyaha ayaa ku soo badanaya dhulka soomaaliyeed ee ay kenya xoogga ku haysato sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena maxamed qaasim culusow dhulka soomaaliyeed ee kenya gumaysato waxaa aada uga soo badanaya isticmaalka maandooriyaha iyadoo dadka ugu badan ee isticmaalaya ay yihiin dhallinyarada haweeney ka tirsan maamulka ayaa sheegtay in dhallinyarada aada u isticmaasho muqaadaraadka kuwooda weliba ugu halista badan waxaan ka socdaa idaaradda caafimaadka garisa county maandooriyaha daawooyinka wiilasheenna dhannayarta maalin hadda waxaa ku soo badanaysaa bulshada in ay aada u isticmaalahayaan daawada oo daroogada oo noocyo badan ay kala yihiin waalidiinta markan waxaan baaq ugu dirahaynaa ilmahaada inaad ka warhaysaan iskuulahooda meelaha iskuulaha meelaha gaargaar ayaa lagu meelaha la garan ayaa lagu gadaa marka waxaan rabnaa ilmaha inay ka warhayaan waxay cunayaan hadday arkaan ilmahooda inay isticmaalayaan inay ku daynin ay la hadlaan inay daayaan isticmaalka maanduuriyaha ee dhulka soomaaliyeed n f d waxaa laga dhaxlay inay bataan burcadda furiinka shaqola'aanta iyo dadka waalan hogaamiyaha maamul la baxay khaatuum ayaa la sheegayaa inuu dhabar jebin siyaasadeed ku sameeyey hogaamiyaha puntland sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena maxamed amiin markii ugu horeysay maamulka cusub ee looga dhawaaqay magaalada laascaanood ayaa sheegay in uu ka madax bannaan yahay maamulka puntland ee uu hogaamiyo siciid cabdulaahi deni hogaamiyaha maamulka khaatumo s s c cabduqaadir firdhiya ayaa magaalada muqdisho ka sheegay inaysan mar dambe hoostegi doonin maamulka garoobe islamarkaana ay yihiin maamulka madax bannaan somalilan iyo puntland arrinta xasaasiyadda siyaasadeed dhalisay ee uu firdhiya ka hadlay ayaa ah in uu iclaamiyey in doorashooyinka soo socda ee maamulka puntland lagu qaban doonin gobollada sool iyo sanaag puntland waxbaan ka dhisnay waana ka mid ahayn toddoba iyo toban sano ayaa gacanta puntland deegaanka iyagu ka maqnaa garoobe sokadeeda ayay somalilan soo gaartay maamulka puntland ee aan ka mid ahaynna wuu ku guulaysan waayey in deegaanadeena uu soo celiyo hadda kadib kama mid ahaan doono maamul ahaan odayaashii xildhibaanada soo xulay ayaa go'aankaasi gaaraya ayuu yidhi firdhiye hadalkan ayaa dhabarjab ku ah siciid cabdulaahi deni oo xusulduub ugu jiray sidii uu mar kale ugu soo bixi lahaa doorashooyinka loo madalsan yahay sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa aaminsan in villa soomaaliya ay ku cadaadisay s s c inay qaadacdo puntland si siciid deni loogu quusiyo kusoo bixidda doorashada soo socotaa warkan waxaa kala socotaan idaacadda alfurqaan ugu dambayntiina xildhibaan ka tirsan maamulka somalilan ayaa cambaareeyey xaraash uu muuse bixi ku sameeyey dhul dan guud ah kaas oo laga eriyey dad shacab ah maxamed sheekh ayaa faahfaahinta warkan noo ambaqaadaya xildhibaan barqad batuun jaamac oo ka tirsan golaha wakiilada ee somalilan ayaa si kulul kaga hadlay dhul uu dhowaan iibsaday hogaamiyaha maamulkaas uu dagaal ka dhashay kadib markii ay isku dhaceen booliiska iyo shacabka ayuu barqad ku dhaliilay maamulka iyo habdhaqankiisa maamulka muuse biix ayaa waxa uu ku tilmaamay mid ku sifowey boobka hantida dadweynaha wuxuu sheegay in dadka sida xoogga ah looga kiciyay dhulkooda la dejiyay dhul bannaan oo aanan lahayn dhammaan adeega bulshada
bilowgana baahi baa haysay markay dalka qabsadeen baahidooduna wuxuu fogasku saaray baloodhadiiyo beerihii dadka ka dhexeeyeen ay cunaan maantoo muduxileedkooda gabagabaysmaysana waxay marayaan inay linkii bilayska ay nagu macasalaameeyaan xaaladda koono kasta baynu ka arkayna waxaanu ugu baaqaynaa dadka masaakiinta ah in dulmiga laga daayo war somalilan san ku qurux badnaan mayso war hooyada midicdaa saaka fadhida cabaades war hooyada meel ay u guurta ayna hayn war hooyada ugaxdeedii ay meeshaa taalo war xitaa liinka bilayska dhexdiisa xabaalaha ku yaala qofkii garanaya reer hargeysa baa garanaya annagu markaan iskuulka sheekh bashiir dhiganayna wajahaadu xabaale ahayd carruurta ka dhimataa iyo dadka bilayska ka dhintaa bartaasaa lagu aasi jira dhulboobka ayaa aada ugu soo badanaya magaalooyinka ay ka taliyaan maamulada shisheeyaha ku xiran dadkii laga barakiciyay dhulka leenka booliiska ah ee hargeysa ayaa dhankooda weli ka cabanaya maamulka waad mahadsantahay maxamed sheekh guud ahaanna warkii subaxnimo saakay halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa cidduu dhaafana waxay ka heli kartaa barta aaladda internetka aynu ku leenahay radio alfurqan com